saxaafadeedkan maanta ay soo saareen xildhibaanada baarlamanka labada aqal ee laga soo doortay deegaanada jubbaland ee baarlamanka federaalk soomaaliya oo maalmahan shir wadatashi ahi uga soconayay magaalada kismaayo ayaa waxaay maanta soo gebagabeeyeen shirkooda waxaanay kasoo saareen warmurtiyeed iyadoona warmurtiyoodkooda ay ku xuseen in doorasho ka dhacday jubbaland ay si weyn usoo dhaweynayaan islamar ahaantaana ay si weyn uga soo horjeedaan go-aanka laga soo saaray shirkii madasha wadatashiga qaran ee uu kasoo baxay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji carab oo war-saxaafadeedka u aqriyay warbaahinta ayaa sharaxaya qodobadii maanta ka soo baxay shirkii ay ku lahaayeen baarlamanka gudaha magaalada kismaayo annagoo ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ku matela dowladda jubbaland ee ku siixan warmurtiyeedkan kana jawaabaynaa casuumaddii wadatashiga ahayd ee uu inoogu yeeray madaxweynaha dowladda jubbaland annagoo weli uu caasimadda kumeelgaarka ah nooga socdo wadatashyadii aan la yeelanaynay dowladda jubbaland iyo qeybaha bulshada kuna howlan xal uhelidda iyo isu soo dhoweynta kala aragti duwanaanta dowladda jubbaland iyo dowladda federaalka wadatashigan oo aan diiradda ku saarnay sidii xal waara loogu heli lahaa xaaladda siyaasadeed ee dalka kala aragti duwanaanta jubbaland iyo federaalka amniga shuruucda iyo xeerarka dowlad dhiska soomaaliyeed arrimaha bulshada iyo duruufaha ku xeeran haddaba waxaa nasiib darro ah iyo lama filaan ah in annagoo weli ku howlan xal uhelidda iyo isu soo dhoweynta kala aragtiduwanaanta iyo xalinta khilaafaadka u dhexeeya dowladda jubbaland iyo dowladda federaalka in xukuumadda dowladda federaalk soomaaliyeed iyo guddoonka labada aqal ee sharci dejinta ay qaadaan tallaabooyin sharci darro ah oo sii hurinaya khilaafka iyadoo ay waajib ku ahayd inay xalka qayb ka noqdaan kana warsugaan natiijada wadatashigan aan ku jirno sidoo kale waxaa nasiib darro ah iyo kalsooni xumo ah in iyadoo ay weli caasimadda kumeelgaarka ee jubbaland ku sugan yihiin ergo heer wasiira oo dowladda federaalka usoo dirtay inay xal iyo isu soo dhoweynta ka qayb qaataan welina wada hadallo la leeyihiin dhigooda dowladda jubbaland in dowladda federaalka ixtiraami weydo sugni weydo natiijada rasmiga ah ee ka soo baxda wadahadalka xildhibaanada waxaa u muuqda deg deg iyo isku dhexyaac maamul oo ka jira hogaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo xukuumadda federaalka taasoo laga dheehan karo soo gudbinta sharci darrada ee shuruucda xisbiyada iyo guddiyada doorashooyinka annagoo weli ku guda jirna wadatashiga iyo xal u raadinta khilaafka iyo kala aragtiduwanaanshaha ficiladan waxay calaamad muuqda u tahay in dowladda federaalka iska inatirayso xaqiiqda iyo inay inaanay jirin cid ay ixtiraam u hayso kuna sifowday oo raahdeedii ahayd loo joojin maayo intaa kadib markaan aragnay ficilada sharci darrada ah ayna noo muuqatay tallaabooyinka xiga ee uu qorshayn u qorshaysan oo dhammaan ka soo horjeeda dastuurka dowladda federaalka iyo dastuurka dowladda jubbaland iyo shuruucda kale ee dalka waxaan si hordhaca u soo saarnay qodobada soo socda arrimaha siyaasadda sida ku cad qodobka koowaad ee dastuurka farqadiisa koowaad dowladnimada dalka waxay ku dhisan tahay nidaam federaal ah oo dimuqraadi ah kana kooban laba heer dowladeed si waafaqsan qodobka afartan iyo sideedaad qodobka kontonaad qodobka koo iyo kontonaad ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xildhibaanada jubbaland ku matela baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxay isla qaateen inay laga maarmaan tahay in dhammaystirka dastuurka loo maro hab sharci ah oo wadar ogol ah xildhibaanada waxay hosta ka xariiqeen in dastuurku yahay heshiis bulsho sidaa dartaadna in dastuur aan heshiis lagu ahayn uu kala qaybinayo bulshada soomaaliyeed iyo dowlad dhiska muddada dheer lasoo geedigelinayay lagana lagana gaaraynin wax natiijo ah xildhibaanada waxa u caddaatay in si cad loo baalmaray qodobka siddeetanaad ilaa iyo qodobka siddeetan iyo lixaad ee dastuurku meelgaarka oo qeexaya habraacyada baarlamaanka loo loo hor keeni karo hindisa sharciyeedyada iyo go-aamada siyaasadeed ee ka bilowda golayaasha sharci dejinta sidoo kale markii shirka uu soo gebagaboobay waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan mursal khaliif oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka ee jubbaland laga soo doorto ee ka tirsan baarlamanka soomaaliya waxaana uu sheegay in jubbaland ay xaq u leedahay in doorasho ay qabsato islamar ahaantaana dastuurka jubbaland uu sheegayo iyo kan federaalka ee qabyo qoraalka ahi isagoona sidoo kale sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha isku hayaan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland waxa marka meesha yaalla waxay tahay iyo jubbaland iyo dowladda federaalka waxa ay dhabti isku hayaan doorasho qof iyo coda inta ay ka dhacayso doorashadii horay dadka ay raalliga isaga wada ahaayeen ee dowlad goboleedyadu dastuurkooda u qorayay inaan qabanno iyo waxba ha qabanina doorashadan hadday dhici weydo toban bilood kadibna dhib ma leh kursiga isaga sii fadhi iyo sharciyad la-aan kuma fadhin karno kursi oo dadka inaan sharciyad u haysanno si aan ugu talinno ayaan u baahannahay sidaa la ajligeed waa inaan doorasho qabanaa dooda horta waa intaa ee cid diidan ma leh doorasho qof iyo coda midda kale xildhibaanada iyo sanatarada agteeda maanta jooge walaalaha ay ka wada hadleen murtiyeedka iyaga ku qoran habka sharci dejinta dalka in runtii la baalmaro hay-adihii dastuuriga ahaa oo la doonayay inay is-ilaaliyaan iyaguna ay isku dhex milmaan waa nasiib daro xukuumadda waxaa loogu talagalay in aqalka hoose uu ilaaliyo aqalka hoose inuu aqalka sare ilaaliyo shuruucda jidka ay soo marayaan taasay ahayd tan iyo markii magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirkii madasha wadatashiga qaran islamar ahaantaana intii uu socday shirkaasi uu isaga soo baxay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa waxaa sii xoogaysanayay khilaafka siyaasadeed iyo kala aragtidwanaanshiyaha u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland iyadoona jubbaland hadda ay u diyaargarowday in ay qabato doorashada madaxtooyada iyo sidoo kale tangolaha wakiilada waxaana khilaafkan uu cirka isku sii shareeray markii madaxweynaha jubbaland uu magacaabay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha kaa oo haatan baarlamanka jubbaland ay markaasi cod aqlibiyad leh ay ku ansixiyeen waxaana sidoo kale maanta lagu dhaariyey xarunta madaxtooyada ee jubbaland waxaana taasi ay keentay markii guddigaasi la magacaabay kadib in khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland uu sii kordhay iyadoona bulshada qaybahooda kala duwan ay walaac xoogan ka muujinayaan khilaafkaasi aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo